dhismo wasaaradda amuuro gudo koonfur galbeed soomaaliya ayaa nagadaasitiin ku horeyday oo la kadhisi doono magaalada baydhaba tan iyo markii la dhisi dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya munaasabadda shiidhigooka iyo welibaa ku qeyb galaya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo wasiire ku tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo ahaan koonfur galbeed wasiirka amuuro gudo iyo horeedan heliisyooka xukuumadda federaalk soomaaliya cali xoosh oo meelasay ku hadalay ayaa umahandhagay wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo ka shaqeeyeen sidii lanshiir dhigi lahaayay dhismaha wasaaraddan usoo nashay intay wasaaraddan iyo qeybweyn ku qaadan doonto arrimaha reedan heliisowka bulshada aada iyo aad bay sharaf iyo farxad noogu tahay maanta inaan halkan ka dheerx dhigno aniga iyo madaxweyne cabdicasiis xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed oo aan filayno insha allah lix bilood inay ku dhammaato runtiina dadaaladii tirada badnaa iyo codsiyadii iyo halabuurkii madaxweyne cabdicasiis uu lahaa ayay ku bilaamatay insha allah waana ku dhammaanaysaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dhulkan muxuu ahaa wanaagsan magaaladan dowlad goboleedka koonfur galbeed caasimadda u ah oo aniga ay ugu dambeysay xilligii cabdicasiis uu xukunka halkan qabtay calaamasaarkiisii oo isbedello badan aan maanta ku arkay ayna ka muuqato sidii madaxweynaha markaan is waraysannay iyo qorshaha tirada badan oo qorshaysan oo la samayn doono oo qaarna uu hay-adaha dowladda federaalka kala qayb galay qaar badanna uu isagu iskiis muxuu ahaa uu rabo inuu ugu sameeyo oo runtii muxuu ahaa dadaalkaas tirada badanna oo soomaali masaalix u ah dowlad dhiska soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aan u aragno siyaasadda iyo xasiloonida ay ku socoto iyo muxuu ahaa waxqabadka inay muxuu ahaa ay tahay marakan dowlad goboleedyada kuwa ugu wanaagsan madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed laftigreen iyo weliba uusan dhinihii kiishay uusa sheegay intay wasaaraddan iyo muhiimigata dowlad dhiska koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya welina uusan umahnagay wasaaradaha arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya runtii maanta waxaa sharaf noo ah inaan dhagax dhigno xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha oo ay ku shaqayn lahayd oy wasaaradda lahayd waa maalin qiimo badan oo maalmihii quruxda badnaa ee koonfur galbeed ka mid ah berrina hadduu ilaahay yidhaaho ilaahayna gaarsiiyo aan jaanis u heli doonno gurigan quruxda badan oo inta ku sawiran oo wasaaradda arrimaha gudaha ay leedahay la dhisay ayna ku shaqayn doonto insha allaahu marka waxay ka mid tahay horumarada iyo dadaalada dowladnimada tillaabada loo qaaday ee qayb ka marka aad baan ugu faraxsannahay waxaan rajaynaynaa sidii wasaaradihii kale horeo kale inay noqoto runtii waxaan u mahad celinayaa wasiirka arrimaha gudaha oo nin oday ah oday soomaaliyeed ah oo dadaalkiisa asagana dowladda federaalka xaggeeda iyo wasaaradda qayb muhiima ka qaatay in mashruucan lagu dhisaayo wasaaradda uu hirgeliyo yaan uga mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed oo ayadana sidaasoo kale shaqo fiican qabatay iyo doonarkii lacagtii bixiyey oo deeqdan lagu dhisaayo lacagtaa bixiyey iyaga waa mahadsan yihiin horumar wanaagsan iyo guul yaan u rajaynaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda koonfur galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sanooyinkiinka dambeeyay horumaro kusoo biyaasay dhinacyada dhismayaasha kaabayaalka dhaqaalaha iyo xarumaha danda guud ee bulshada lanka adeegow